بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار waxaan ku dhex jirnay fii suurati yuusuf waxaan soo aragnay nebiyullaahi yuusuf imtixaanaadkii uu soo maray qaybtii noogu dambaysay oon hadda ku jirnay waxay ahayd fitnadii haweenka markii uu ka cabsaday inuu fitnadaa ku dhaco inuu rabbi subxaanahu wa tacaala weydiistay yacnii siduu uga sarfin lahaa oo weliba xabsiga inuu door biday intuu zino uu ku dhici lahaa iyo macaasi xabsigii inuu galay oo la xiray isagoo beri ah si ay ayaga saaxadooda u beri yeelaan oo ninkii casiiska ahaa iyo gurigiisii guri nadiifa ay uga dhigaan eeddana nebiyullaahi yuusuf ay raaciyaan ayay u xireen waxaan soo aragnay markii xabsiga uu galay inuu la kulmay xabsiga laba nin laba dhallinyaraa inuu xabsiga kula kulmay oo xabsiga ay la galeen labadoodii marka ru'yo inay arkeen riyadii ay ku riyoodeen nin walbaaba waatou u xikaayooday oo u sheegay ru'yadii intuusan ka jawaabin yani istiftaaba weydiiyeen jawaabay weydiiyeen nooga warran bay yidhaahdeen intii uusan ka jawaabin ayuu maaragtay u sharxay inuu uu istusay inuu nin muslima yahay inuu shirki uusan ku jirinoo ka beri yahay sababaha ilaahay uu ku baray yani ta'wiilu ru'ya wa tacbiiruha ru'yada tafsiirkeeda waxyaalaha uu ku helay waxaaba ka mid ah yani inuu ahaa inuu nacay diinulkufriga dadka kufaarta diintoodii inuu nacay oo allah iyo malaakhare aan rumaysnayn diintii ambiyadii ilaahay nebiyullaahi ibraahiim nebiyullaahi isxaaq nebiyullaahi yacquub diinkoodii oo diinu tawxiid ahaa inuu qabsaday buu soo sheegay marka weli tafsiirkii ru'yada lama gaarin yani wuxuu rabaa inuu u sharxo yani dadkaas maadaama fursad uu haysto xabsiga ku jiro inuu tawxiidka ka dhaadhiciyo oo xaqa uu sheego oo allah keliya inuu cibaadada leeyahay uu baro ayuu rabaa yaa saaxibayi sijni yani labadaydii saaxiib oo xabsiga dhexdiisa aan saaxiibka ku ahaynow aarbaabun rabbiyaal aaliha ilaahyaal oo mutafariquuna kala tagtagsan oo kala duduwan oo tiro badan miya khayrun wanaag badan am amase allah allaahu allah baa wanaag badan oo khayr badan cibaadadiisa in la caabudo allihii alwaaxidu keligii ahaa allihii alqahaaru khasbinta badnaayo wuxuu raba addoommadiisa ku fulinayay ma kaasaa khayr badan mise aalihada idinka aad caabudaan ee kala tagtagsan ayaa maaragtay cibaadadoodu ay khayr badan tahay su-aal ahaantaasuu u weydiiyey yacni wuxuu rabaa inuu tuso waxa ay caabudayaan inay wax kala duduwan oo mutafaraariqu dhexdooda ku jiro khalqi kala duwan inay yihiin marka sidaasuu u odhanaya yaa saaxibayi sijni yani halkan waxaa la yidhaahdaa waxay la mid tahay adigoo yidhi yaa saaxibaya fi sijni adoo yidhoo kala way yani labadaydii saaxiiboo xabsiga dhexdiisa igu saaxiibka ahaa leanna xabsigaanay ku kulmeena saaxiibku noqday waxayna la mid tahay leeyihiin cibaaradan oo kaleeto waxay la mid tahay adigoo yidhoo kale yacni qofka habeenkii waxado oo tuugga oo habeenkii dadka maarata xoolahooda xadaay adoo yidhoo kale yaa saariqa leyla yacni habeenkii midka xada habeenka lama xado cibaaradaasoo kale la mid tahay habeen miyaa la xadi karaa marka yaa saariqu fi laylati oo kale tabay lamid tahay kan habeenkii dhexdiisa waxadow marka taas kale bay lamid taho yaa saaxibayya fi sijni adoo yiro kale labadeedii saaxiib oo xabsiga dhexdiisa saaxiibka iigu ahaayo markuu nidahaas oo saa u jeediyay ayuu haddana wuxuu la qaabilay inuu iimaanka iyo tawxiidka ugu yeeray cibaadatullahi waxdahu arbaabun rabbiyaalo arbaab waa jamcu rabbin rabbina waa almacbuudu baa loo jeeda alrabu almacbuud axadka la caabudo wey rabbiyaal oo aalilaahyaal ah aalihadaasoo mutafariquuna kuwo kala tagtagsan ah yani waxay u jeedaan aaliha mutafariqada qaar dhagax bay caabudaan qaar geeda bay caabudayaan qaar malaa'igtay caabudayaan qaar dad dhintay oo bani aadam dhintay oo amwaada bay caabudayaan sidaasay marka mutafariqiin u yihiin aaliho oo mutafariqiinoo kala tagtagsan oo kala duduwan isla markaasna aan wax dur iyo nafci ay leeyihiin aanan jirin bal ayadaba daciifo oo taag daran miya khayrun khayr badan oo wanaag badan am amase allaahu allah baa khayr badan oo wanaag badan allihii alwaaxidu keligii ahaa yani waaxidun fii daati wawaaxidun fii sifaati wawaaxidun fii afcaali allihii waaxidka ahaayo yani daatadiisa keliga ku ahaa oo daatadiisa wax shaabahaya aysan jirin allihii tilmaamaha uu lahaa la goonida ahaa oo khalqiga sifaadkiisoo kale aynan lahayn allihii afcaasha uu samaynaya la goonida ahaa allahaas miyaa khayr badan oo sifaatulkamaal oo dhan leh yani allihii alwaaxidu keligii ah alqahaaru weliba haddana khasbinta badnaayo shay kasta kulligii yani oo u dulloobay licizihi wa jalaalihi wa sultaanihi allah weyninkiisii cadamadiisa ay shay kasta kulliga u dulaysan yahay wa alla qahaara wuxuu doonana khalqigiisa ku fuliyo wey maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuu rabbi doono unbaa socdo wuxuuse rabbi doonina ma ahaanayaan mana dhacayaan wey marka ma'aalihadaas oo aad kala kala duwanoo ducafada ahood taagta lahayn cibaadadooda miyaa khayr badan mise tii allah jawaabtu waxa waa tan ilaahay ba khayr badan cibaadada ilaahay ba xaq ah oo sugan cibaadada maaragtay oo oo maxaa la yidhaha aalihadaasna waa cibaada baatila weeyaan markaasuu cibaadada ay caabudaan yacni aalihada ay caabudayaan xujo lagu caabudaa inaynan lahayn ayuu ishaaraya maa tacbuduuna min duunihi ilaa asmaa'an samaytumuuha antum waaaba'ukum maa tacbuduuna ma caabudaysaan min duunihi ay min duuni illaahi alla waxa ka soo haray waxaan alla ahayn waxaad caabudaan yani ma aha waxaad caabudaysaan ilaa asmaa'an magacyo mooye magacyadaasoo sammaytumuuhaa idinka aad magacowdeenoo aaliha aad ka dhigateen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiinna ayaad aalihatan ku magacowdeen ilaahyaal inay yihiin idinkaa u baxsateen maa anzala allaahu aalihadaasoo maa anzala allaahu alla uusan u soo dejinin bihaa ilaahyaashaas iyo macbuudaadka aad caabudaysaan min sulطaanin wax xujaan uusan rabbi usoo dejinin xujo lagu caabudo aynan lahayn yani aalihadaas weeyaan waxaad caabudaysaan wey in ilxukmu xukumkii ma ahaanin ilaa lilaahi alla mooye axad kaleuma ahaanin xukumka cibaadada iyo diinka iyo tashriica iyo taxliilka iyo taxriimka allah mooye cid kale uma ahaanin weeyaan amara allah wuxuu faray mar hadduu asaga xukumka leeyahay anlaa tacbuduu inaadnan caabudin ilaa iyaa asaga mooye axad kale inaadnan caabudin ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala addoommadiisa amray cibaadadaas baana rabbi u abuuray subxaanahu wa tacaala aalika yani kaa la soo sheegay oo ah takhsiisu alcibaadati cala allah cibaadada in ilaahay keliya lagu gooni yeelo oon axad kaleeta lala wadaajinin addiinu diinkii wey diintii alqayimu ay almustaqiimu ee toosnaa weeyaan diinka toosan waa in ilaahay cibaadada lagu khasiiso oo alla keliya la waxido weeyaan walaakinase akara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuuna ma oga arrinkaasi arrintaa ma oga way ka jaahil yihiin sidaa darteed bay allah shirki iyo wadaagsi ay u samaynayaan weeyaan wuxuu tasfiihinayaa nabiyullaahi yuusuf wuxuu rabaa inuu cibaadadooda cibaada baatila ay tahay uu tuso aalihada ay caabudayaanna inaynan wax xujaa oo cibaado ay ku mutaysteen aysan lahayn bal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuba maaragtay qur-aanka ku sheegay inay cibaado yani xujo ay yeeshaan iska daaye nahyi baa ku soo arooray oo cibaadadooda inay baatil tahay rabbi uu tilmaamayo weyaan marka dad waxaanan xujo haysan ayaad caabudaan ولذلك جمال الدين القاسمي رحمه الله مركو سو غورينيو كتابكيسه مسالدان الهدا اي عابدان او اسكا مغعودان wuxuu leeyahay reer masar waxay ahaayeen fakaanu yasjuduuna lishamsi masar dadkii jooga waqtigii yuusuf waxay caabudi jireen qoraxda u sujuudi jireen walilqamari dayaxay u sujuudi jireen walnujuumi xidigahay u sujuudi jireen walashkhaasi albashariya bani aadamka dad qaybo kamida ayay u sujuudi jireen oo caabudi jireen walxayawaanaati xayawaanaadkay caabudi jireen xata alhawaam uu leeyahay cayayaanka la yidhaha cayayaanka hawaam la yidhahda waa kuwaas weeyaan markaasuu yidhi wa adnaa xasharaati alardi xasharaadkana waa kuwa kasii yaryar wey hawaamta kasii yaryar wey kuwooda liita xataa way caabudi jireen weeyaan marka dad noocaasa oo cibaadadooda ay noocaas tahay yacni buu tilmaamayaa waxay caabudaan inaysan wax xujo lagu caabudo aynan lahayn cibaadadoodana aynan saxiix ahayn maa tacbuduuna ma caabudaysaan min duunihi alla sukadii ilaa asmaa'an magacyo mooye samaytumuuha idinka aad magacaabateenoo yacni ku magacaabateen aaliha inay yihiin ilaahyaal inay yihiin antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiin iyo awowayaashiin ayaa loo jeedaa wey bimacnaa yacni waxaa loo jeedaa talaqaaha khalafukum can salafikum waa mujarad taqliid wa aabbayaashii inaad ka soo gaarteen ayagoo dhagxaantaan iyo geedahaan iyo maaragta amwaada iyo waxa lamidka baryayo caabudayo yaad soo gaarteen markaasaa siday ku qaadateen laakiin wax kaloo xujo aad u haysaan taqliidkaas maahane iyo dayashadaa mooye ma jiro weeyaan maa anzala allahu alla uma unan soo dejinin bihaa yani aalihadaasi min sultaanin wax xujo ah oo rabbi uu soo dejiyey oo cibaadadooda inay sax tahay muujinayo lama arka wey bal inay cibaadadooda baatil tahay ba xujo loo hayaa weeyaan in alxukmu ila lilah xukumku ma aha yani xukumka cid uu ahaaday lama arko ila lilaahi alla mooye allah mooye axad kale oo xukumka iskalihi lama arko wey yani intani waa tii naafiyada ahayd wey ay malxukmu ila lilah waxaa loo jeedaa xukumkani alcibaadatu waddiinu ayaa loo jeedaa diinkaas oo maaragtay ilaahay oo rusushiisa u soo dhiibay inuu rabbi keliya cibaadada leeyahay xukumka kaasaa loo jeedaa maxaa yeelay koonkan tasarufkiisa isagaa iskale ilaahay isagaa maamulkiisa iskale isagaa macbuudka ah isagaa wax amro isagaa wax reebo oo wax manciyo asagaa yidhaahda waxan waa bannaan yihiin allah waxaan bannaanayna asagaa noo caddeeyo oo yidhaha hada yajuuzu wahada laa yajuuzu kani waa bannaan yahay kana ma bannaana cid kaloo iskale ma jirto weeyaan asaga ayaa iskale tashriicu sharaa'ic shariicada in la jideeyo diin in dadka loo jideeyo dhaqan in loo jideeyaa allah baa iskale weeyaan marka koonkan tasarufkiisa uu leeyahay maxaa yeelay isagaa malik iyo boqor ka ah weeyaan marka in ilxukmu أي ما الحكم في أمر العبادة والدين إلا لله لأنه المالك يعني وحوي أمرك عبادة لأمراه دينك إيا طريقة لأمراه الله ما يعدك رأس كلمة جرم حيا لكون كان أسقى أبورتي خلقك كجر كدحدود كنولنا الله ما أبوري مرك إن الحكم إلا لله قف أرنكره كانوا بنايه كانما بناه كانوا حرام كانوا حلال ومن عند نفسه كسمين كره ما جيرو haduu sameeyana waa baatil way wuxuu sameystay marka sharciga ilaahay asagaas ayaa iskale waxaan cibaadadan waa cibaada saxiixa tanna waa cibaada baaila ilaahay baa maaragtay jideeyo kitaabkiisii iyo rusushiisa noogu soo dhiibay kutubtiisana noogu cadeeye weyaan marka mar hadduu ilaahay xukumka leeyahay alamru asaga uu iska leeyahay amara an laa tacbuduu ilaa iyaah amara wuxuu faray rabbi subxaana wa tacaala anlaa tacbuduu inaadnan caabudin ilaa iyaah asaga mooye axad kale inaadnan caabudin allah subxaana wa tacaala cibaadada inay keligii ku gooni tahay oo cid kale aan lala wadaajin karin ayuu rabbi subxaana wa tacaala amray weeyaan amara an laa tacbuduu ilaa iyaah maxaa yeelay yani cibaadada sideedaba waxaa la yidhaahdaa waa yani alcibaadatu waxay yidhaahdaan waa gaayatu altadallul waalkhuduuc qofka ilaahay u dulloobo oo yani u khuduuco ayaa loo jeedaa haayadeeda iyo yoolkeeda in ilaahay la siiyo keligeed weeyaan marka ma yeelan karo cibaadada noocaasa ilaa man lahu gaayat alcadama qof iska leh weynin qof leh mooye cadamo iyo jalaal qof leh mooye qof kale oo yeelan karaahi ma jiro weeyaan marka cibaadadu waa mukhtasatun billahi subxaana wa tacaala allah keliyaha ay ku gooni tahay cibaadadana dee macnaheeda in badanaan ka soo hadalnay macna alcibaada yani waxaa la yidhaahdaa yani ismun jaamicun likulli ma yuxibuhu allah wayardaah min alaqwaali walafcaali alظaahirati walbaatina waa magac kulminayo wax kastoo ilaahay raadi uu ka yahay oo allah uu jecel yahay ficil la sameeye ha noqdo yani maaragtay qowl lagu hadlaa lagu dhawaaqa ha noqdo mid muuqda ha noqdo mid qarsoonoo qalbiga laga sheega ha noqdee waxa weeye allah baa iskale subxaana wa tacaala cid la wadaagto cibaadadaas macnahaas waasacaa leh ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala hadday tahay tashriica hadday tahay maaragtay yani amarka iyo nahyiga haddii ay tahay baryada iyo tawakulka haddii ay tahay maaragtay khashyada iyo yani alkhashyatu maca ataciim cabsida ilaahay laga baqo haddii ay tahay wax kasta kulligii magangalka iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa gargaar weydiisiga waxaasoo dhan ilahay baa iskale nadarka ilaahay baa laga galaa waxaasoo dhan dabxiga iyo gawraca waxaasoo dhanna cibaadada macnaheeda u kulminaya sida sujuudda uu leeyahay arrimahaasoo dhanna rabbi u leeyahay wey marka amara an laa tacbuduu ilaa iyaah waana cibaadada annaga naloo abuurayba wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun allah sidaasuu leeyahay waa ta naloo abuurayba inaan rabbi keliya waxidno oon cibaadada ku khasisno naloo abuuray weyan dalika diin lqayimu dalika ishaarada marka waxaan u celinaynaa takhsiisu lcibaadati lilahi cibaadada oo ilaahay lagu gooni yeelo ayaan ishaaradaas u celinaynaa dalika ay takhsiisu alcibaadati lilaahi cibaadada allah lagu gooni yeelaayo addiinu alqayimu diinka toosnaanta badani oo khayr oo dhan ku gaarsiinaya waa asaga weeyaan macnaha qofka markuu ilaahay waxido oo rabbigiisa uu ka dambeeyo khayr oo idil ayay gaarsiinaysaa shar oo idilna way ka reebaysaa weyaan diinkaas wuu ka reebayaa wey marka diinkaas oo khilaafsan wax alla wixii adyaanta baatilada ahoo aan mustaqiimada ahayn khilaafsan waa kaa weeyaan in ilaahay keliya la caabudo diinka mustaqiimka waa kaa weeyaan walaakinase akara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuuna arrinkaasi ma garanayaan inuu tawxiidku yahay addiinu alxaqu lmustaqiimu diinka xaqa inuu yahay asraatu lmustaqiim inuu yahay ma garanayaan walidaalika ay akaruhum dadka badankood ay mushrikiin u noqdeen weyaan jahligaas dartii ayay mushrikiin ku noqdeen weyan sida allahba uu leeyahay suuradeenna aan ku arki doonno wamaa akaru nnaasi walow xarasta bimuminiin dadka badankood aadba iimaanka kula dadaashid nebiyulaahi maxamedow dad ilaahay rumeeye ma aha weyaan rabbigooda ma rumaynayaan markaan ayuu nabiyulaahi yuusuf wuxuu bilaabayaa ru'yadii labadii nin inuu u fasira buu marka bilaabaya wuxuu leeyahay yaa saaxibay sijni yaa saaxibaya labadaydii saaxiib oo fi sijni xabsiga iigu saaxiibka ahaayo amaa axadukumaa yani midkiin idinka mid idinka mid ihi fayasqii rabbahu yani sayidkiisa ayuu waraabini khamran khamro ayuu waraabinaya وأma الآakharu kan kalena fayuslabu inka la dilo ayaa tiir lagu xirayaa wey waa la salbinayaa markii tiirka lagu xiraahi fata'kulu اطayru shimbirtii ayaa cuni min ra'sihi madaxiisa ayay wax ka cunaysaa hilibkii iyo yani baruurtii ku jirtay ayay cunayaa weeyaan qudiya almru aladii fiihi tastaftiyaan qudiya waa la xukumay oo waa la faaruqay almru amarkii alladii amarkii tastaftiyaani aad jawaab weydiinayseen fiihi ay canhu xaggiisa aad jawaabta ka weydiinayseen shaygii aad amarkii jawaabta aad iga weydiisateen waa la xukumay ilaahayba hore waa shay ilaahay hore u qadaray wey waa arin qadaran oo siduu rabbi u qadaray ayuu u dhacayaa weeyaan markii nabiyullaahi yuusuf yani calayhi salaatu wasalaam oo u sharxay towxiidkii oo u sharxay oo yani inuu meel ka soo jeedo bayt nubuwa inuu ka soo jeedo oo u caddeeyey ayuu marka ru'yadooda u fasiray tafsiirkii ru'yada ayuu markaasi galay weeyaan marka labadooda wuxuu ku sheegay lanna labadooda waxay yidhaahdeen midka ugu horreeye wuxuu yidhi waxaan arka anigoo cinab miirayo kamre ka dhigayo kan kalena wuxuu yidhi anigoo kimis madaxa ku sido oo ay cunayso shimbiru cunayso ayaan ku riyooday bay dhaheen kaasuu yidhi labadaasay ahayd labadiiba marka jawaabtoodii bixiyey wuxuu yidhi midkiin fayasqii rabbahu khamra amaa axadukumaa idinka mid idinka midihi labadiinna mid ka midihi fayasqii rabbahu khamra rabbiga halkan waxaa loo jeeda macna sayid waa fayasqii rabbahu sayidkiisii ninkii madaxda u ahaa ee boqorkii ahaa ayuu waraabinayaa khamran khamraduu waraabinaya yacni intuu cinabkii u miiro ayuu khamro u shaqa yacni xabsiguu ka bixi waana u shaqaynayaa weeye wuu sii noolaanayaa weeyaan waa kii arkay yidhi markii hore anoo cinab miiraya baan arkay yidhi weeyaan walidaalika ayuu maaragtay ibnu katiir oo kale wuxuu leeyahay amaa axadukumaa buu yidhi hebel ma dhihin fartana kuma fiiqin wuxuu u leeyahay sababtaasi ma uunan cayinin lianlaa yaxzana daalika kaa kale inuusan maaragtay ka murugoonin daraaddeed buu midkaan u ibhaamiye magacauusan u cayinin hebelow adiga boqorkaad waraabini ma dhihin mid idinka idinka midihi waxaa weeye boqorkoobuu maaragtay khamrada u samaynaya oo waraabinaya weeyaan hadalkaasuu ku yidhi wa ama alaakharu midka kale fayuslabu ay fayuqtalu wayucallaqu calaa khashaba salbiga waxaa la qofka markii la dilo dabadeed tiirka lagu xiraa la yidhaahda waa la xiriyo markii la dilobaa waxaa lagu xiraya tiir baa lagu xiraya weya markaasaa fata'kulu اطayru shimbirtii haadii ayaa waxay cuni min rasihi xaggi madaxiisa min laxmi ra'sihi wa shaxmihi bay wax ka cunaysaa weya madaxiisa hilibkiisa iyo baruurta madaxa leeyahay ayay wax ka cunaysaa hadalkaas marka yani waxay leeyihiin culummadu waxa yani maaragtay wuxuu tusinayaa ninkaa marka la dilo inaanan qabri lagu aasaynin oo la asturaynin bal yani tiirkaa loo dayn doono ilaa shimbirtu iyo haadu ay cunto hadalkaasuu tusinaya weya sidaas ayuu u sheegay markaasuu nabiyulaahi yuusuf wuxuu yidhi qudiya almru aladii fiihi tastaftiyaan hadalkii aad jawaabta iga weydiiseen waa arrin la xukumay marka hadalkan yani waxay leeyihiin culummadu waxay leeyihiin cabdullaahi mascuud oo kale bay ka soo guuriyaan ayagu markay sheegteen ru'yadii oo riyadii u fasiray ayaa riyadii tafsiirkeedii markuu siiyeyba waxay yidhaahdeen maa ra'aynaa shaya qaarkood baa wuxuu yidhi war waxaa riyada sheegaysa maba aan arkin yani hebel waa la dilayaayo maarata shimbir baa haadba madaxa ka cuni ayuu wuxuu leeyahay riyaba maba aanan arag waxa jiraba maba ahayn markuu hadalkaa ka murmay bu wuxuu yidhi qudiya almru aladii fiihi tastaftiyaan hadalka taasaa keentay bay odhanaya qudiya almru arrinkii waa la xukumay alladii amarkii fiihi ay canhu xaggiisa tastaftiyaani jawaabta aad ka dalbayseen yani alistiftaa waxaa la yidhaahdaa yani markaad tidhaahdo fulaanun istaftaahu istaftaa fulaanan hebel buu jawaab weydiiyey idaa alaba minhu bayaana xukmi shayin sa'alahu canhu mima ashkala calayhi bay dhaha wixii adiga iyo ishkaal kaa galay caddayntooda inaad weydiisato weydiintaasaa istiftaa la yidhaahdo kii aad jawaabta i weydiisateen oo inaa idiin caddeeyo aad doonayseen waa la xukumay marka fiihidaana bimacnaa canhu oo kale fiidood macnaa can bay odhanayaan قضي الأمر أرنكي بالحكمي الذي أمركي تستفتيان الجواب ويدين يسن إلا يدين جواب أدربتين فيه أي عنه حق يسن إذن جوابه أي ماركي حبلك يعني أرنك أسواب الحكمين إلهي حق يسن كحكمين أيوه مرك الشيء حكمة أيال لأي تسيء وصلاة يعني إذن كبشة بقدرك إلهي إنه ياي انت مركو نبي الله يوسف جوابتي أوسيي أيوه وحو لحظ لي yacni ninkii uu ogaaday inuu badbaadayo oo aan xabsiga inuu ka baxayo aanan dhimanaynin oo ogaaday bau marka la dardaarmay oo fariin fartay wa qaala nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi liladii ninkii wuxuu ku yidhi kii danna ay calima oo ogaaday annahu isagu naajin mid badbaadaya inuu yahay oo minhumaa labadii dhallinyarada ahaa ka mid ihi ayuu wuxuu ku yidhi udkurnii isheeg oo sifadayda iyo shanigayga xaalkayga sheeg xus waxaad igu sheegtaa cinda rabbika ay cinda sayidika boqorkaaga sayidkaaga markaa u tagto agtiisa shanigayga iyo xaalkayga ku sheeg oo ah inaan dulmi ku xabisanahay oo anigoo berii ah halkaa aan ku xiranahay u sharax fariintii markuu faray ninkii marka uu ka baxay xabsigii wuu yani wuxuu u tegey maaragtay boqorkii baa shaqadii siiyey markaasu wuxuu noqday maaragtay inuu cinabka u miiro khamradii iyo saaqilmelik buu noqday ninkii waraabin lahaa buu noqday hadalkaasoo dhan qur-aanku waa iska goynaya waa iska cadfaya laakiin siyaaqa laga fahmaya faansaahu shayaanu dikra rabbihi faansaahu shayaanu shaydaankiibaa halmaamiyey halmaamsiiyey ninkii ذكر ربه أي ذكره ربه يعني شأنك يوسف شيغستيسي أو سيدكيس أو شيغو بقرك إنو فرينتي قارسيو شيطان بحل ممسيي مركو حل ممسيي ننكي واتي بقرك بأشقي وانا اسكا أمسي شيطان بحل ممسيي وابا ما بحسوسا بفرينتي لصوفره فلبث في السجن فلبث ونقاد يوسف في السجن حبسك دحديسه وحو كنا غادي بضع سنين سنه دور اه ايو كنا غادي ويا دور سنه ايو حبسك ku dhax jiray oo ku baaqi noqday arintaas marka hadalkan oo nabiilaahi yuusuf fariinta ninkan oo fartay yaani waxay leeyihiin culimada si daahira meeshiyo la fadhiyimo oo ku dhihine si qarsoodiyo ninkan ugu sheegay maadaama shalayba magacooda uu ibhaamiyey labada nin markuu u fasirayay hadalkoodi hebel iyo hebel ma uunan oranin ama adiga iyo adiga ma uunan oranin midkiin buu yidhi yani waa badbaadayaa wuxuu noqonayaa saaqilmelik kan kalena waa dhimanaya waa la dilaya ma uunan magacaabin haddii marka uu hadda yidhaahdo liladii danna anahu naajintan asagoo ka soo horjeeda uu noqdo dee wixii shalay uu ka ictiraazayay ayaa hadda maanta ku dhacayaa weeyaan marka waxay leeyihiin si qarsoodi ah ayuu arintan ugu sheegay yuusuf ninkan ugu sheegay oo san kaleeto oo san ogeyn laana nin walba wuxuu ka ilaalinaa xusnigii buu ka ilaalinayay murugti buu ka ilaalinaya وقال النبي الله يوسف وحيري للذي كي ظن ظن كان بمعنى العلم اليقين والعلم بالوجيدا الا وحي بو كو اوغاده waxan waa loo fasiray yaqiin inay taw ogaad inuusan hadda dhimanaynin oo badbaadayo ayuu ogaaday nabi ilaahi yuusuf markuu ruyada fasiray cilmiga uu lahaa weeyaan marka dhanniga waa macna ilmi weey lilladhi ki dhanna uu ogaaday annahu isagu banaajin mid badbaaday inuu yahay oo minhuma labadii wiil oo ruyada aragtay kamidii ayuu wuxuu ku yiri udkurni inda rabbika udkurni ishaq yani udkur sha'ni weey arrinkayga iyo xaalkayga iyo sifada aan leeyahay iyo in dulmi la igu soo xiray boqorka u sheeg yani boqorka ma looma jeedo casiizu misra ma aha casiisku waa nin wasiira waay ninku gurigiisa ku noolaa wey laakiin boqorkii masar oo dhan haystay baa loo jeedaa markuu leeyahay yani cinda rabbikada waa masar oo dhan ninkii maarata ka talinayay baa loo jeedaa asaga igu agsheeg inaan madluum ahayo dulmi la igu soo xiray lacalla inuu ii jilcabaa la arkaa oo markaasaan xabsiga ka baxeen arrintaa iigu sheeg buyi fariintii nabiyulaahi yuusuf oo ninka fartay ninkii wuu halmaamay faansaahu shayaanu shayaankii baa halmaamsiiyey ninkii dikra rabbihi yani sheegistii ou yuusuf qisadiisa u sheegi lahaa yani maaragtay sheegisteedii ayuu shaydaanka halmaamsiiyey wey rabbigiisa u sheegi lahaa weeyaan yani sayidkiisa u sheegi lahaa waxaa loo jeedaa ay dikrahu lisayidihi dikra qisata yuusuf lisayidihi qisadii yuusuf sheegisteeda uu sheegi lahaa oo sayidkiisa u sheegi lahaa shaydaankiibaa halmaamsiiyey maxaa yeelay shaydaanka makaa'idiisay ka mid tahay maxaa yeelay nebi ilaahay ambiyadiisa ka mida waa yuusuf wuxuu rabaa inuusan xabsiga ka dhex bixino weligiis dulligaa ihaanadaas iyo xabsigaan iyo shiddadan inuu iskaga dhex jiro ayuu shaydaanku doonayaa yuusuf weligii inuu xabsiga ku dhammaysta buu doonayaa marka sidaa darteed buusan ninkii u halmaamsiiyey weeyaan marka wixii yacni afcaasha xunxunka iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala qadarkeeda uu leeyahay haddana laa yunsabu ila allah ilaahay looma nisbeeyo waxaa loo nisbeeyaa shaydaanka iyo naftaada inuu nisbaysid weeyaan adoo ilaahay subxaana watacaala tanziihii uga dhigayo wax aan rabbi xukumin maba dhacaan wax aan rabbi xukumin ma dhacayaan laakiin laa yunsabu ilayhi shar sharta ilaahay looma nisbeeyo faansaahu shaydaanu shaydaankii baa wuxuu halmaamsiiyey dikra rabbihi sayidkiisa inuu u sheego warkii fariintii yuusuf shaydaan baa halmaamsiiyey wey falabita wuu nagaaday yuusuf fi sijni xabsigii wuxuu ku nagaaday bidca siniina sanado dhowr ah ayuu ku nagaaday marka bidciga maxaa loo jeedaa albidcu sida maalan yani mujaahid oo kaleeto uu ku fasirayo waxaa la yidhaahdaa albidcu maa bayna alaai ila tisci saddex sano laga bilaabo ilaa sagaal laga gaaro ayaa bidciga la yidhaahdaa weyaan bidci macnahaasaa la yidhaahdaa waa sanado dhowra wey saddex sano ayaa ugu yar waxaa ugu badan ilaa sagaal ayuu maaragtay ayay culammadu sheegaan laakiin hadda yuusuf wuxuu ku jiray bay leeyihiin bidcigan waa sabca siniin toddoba sano ayuu xabsiga ku jiray toddoba sano ayuu ku dhammaystay maaragtay xabsiga uu ku dhammaystay wahb bnu munabbih waxay ka soo guuriyeen inuu yidhi makata ayuubu fi lbalaa'i sabca wa yuusufu fi sijni sabca yacni ayuub nabiyullaahi ayuub imtixaankii iyo baladii rabbi oo imtixaanay iyo cudurkii iyo dhibaatadii lagu imtixaanay toddoba sano ayuu ku jiray yuusufna xabsiga toddoba sano buu ku jiray hadalladaasay maaragtay salafkii yani dadkoodii hore laga soo wariyaa weeyaan marka falabita fi sijni xabsigii ayuu ku nagaaday bidca siniina sanado dhowra ayuu maaragtay yuusuf ku nagaada oo toddoba sano loo jeedo weeyaan allah subxaana wa tacaala yani xabsiga sababtii uga soo bixi lahaa ayuu nabiyulaahi yuusuf sababkeedii siinaya sababka uga soo baxaya waxa weeye yani ninkii meligii masar ahaa ayaa riyo arkay riyo la yaabla buu arkay riyadaas wuxuu ku arkay sida allah aayadaha noogu sheegi doono toddoba sacaad oo cayilan oo ay cunayaan toddoba sacaadoo caataa toddoba sacaadoo caataah oo weyd ah oo ebera ayaa waxay cunayaan toddobadii buurbuurinaydoo cayilnayday cunayaan wuxuu kaloo arkay toddoba sabuul oo qoyan oo sabuulnimadoodii maaragtay yani xabadooda ay adkaatay oo toddoba sabuuloo qallalan ay liqayaan ay dhunjinayaan ayuu arkay wuu ku wareeray riyadii markuu riyadii ku wareeraybu wuxuu la hadlay madaxdiisiibuu kulmiyey hadday kuwii saxarada ahaa sixirka u samayn jiray kaahiniintii wixii uu culummo u yaqiinay madaxdii iyo wasiiradiisii ayuu kulmiyey markaasuu riyaduu la yaabay oo cajab gelisay buu u sheegoo yidhi ii fasira riyadaas baan arkay ayagii marka waxay yidhaahdeen ma garanaya say ku jawaabaan waxay ku tilmaamaan waxaan qarow wey qarow qarowna waxaan ku sheegna ma naqaanay dheh qarow nin iska iska iska qarwey wax lagu sheegi kara ma leh waa iska jazmiyeen waxaysan cilmi u lahayna jazmiyeen markay arrintii aqoon waayeen ayaa ninkii xabsiga laga soo daayey oo fariinta uu soo fartay nabiyullaahi yuusuf oo boqorka u shaqaynayay baa arrintii markuu ogaaday inay nimankan ka cajiseen ayuu yidhi waxaan aqaanaa nin riyada idiin fasirayo waxay tahay boqorow nin idiin fasirayaan aqaanaaye hala idira aniga hala ii dira ninkaas anaa jawaab idinkaga keenaya boqorka markaasuu diray ninkan sidaasuu marka nabiyulaahi yuusuf ugu tegey nabiyulaahi yuusufna ruyadii uu usoo fasiray markuu ruyadii fasiray waa cajabgelisa tafsiirka uu saaray nabiyulaahi yuusuf uu la yaabay markaasuu yidhi ninkaa guri xabsiga iga soo saara hala ii keeno yani waxay leeyihiin culummadu waa ludfiga ilaahay bay ka mid tahay siduu ilaahay naxariistiisay ka mid tahay haddii maala markuu boqorka ruyada arkay oo ninkan yani maarata saaqiga oo maarata khaadimka u ihi intuu ogaado ayadoo aan dadkan loo bandhigin madaxdii o dhan aan loo bandhigin haddii toos yuusuf inta loogu tago oo yuusuf horay ka sheegi lahaa qiimaha hadda ay leedahay ma yeelateen ma yeelateen waqcigeeda iyo meesha ay gaartay ma gaartin laakiin markii dadkii oo dhan ka cajiseen oo ku kalsoonaayo culammada u yaqaanayo masar ugu sarsareeyeyo saaxir iyo kaahin iyo jinni oo dhan iyo munajim oo dhan oo isku keenay ay aqoon waayeen xataa madaxdiisa waxba ka garan waayeen asaguna oo markaa ru'yadii fasiray waxa way waqci weyna yeelatay sidaa darteed baa waxay keentay inuu maaragtay xabsiga uu ka soo saaro bal uu maaragtay khazaa'in misr oo dhan uu gacanta ka saaro arrintaas waa min lutfi illaahi subxaanahu watacaala naxariista ilaahay nabiyullah yuusufa u galanay ka mid tahay weeye وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وقال الملك بقركي أو مارت مصر مدحض أوها أيا وحو يري إني أنه أرى وحان أركا سبع بق وحان أركيا سبع بقرات يعني سعاء أو تضباء أيان أركيا تضباء سعات oo simaanin kuwa cayilan ah buurbuuran oo shilis ah kuwaasoo ya'kuluhunna ay cunayaan oo ayaga la cunayo yaa cunayo sabcun ay toddobo oo maaragtay sacaad oo cijaafun weyd oho caata ah oo aad u taag daran ay cunayaan waxaan kaloo arkaa wa araa sabca sumbulaatin toddoba sabuulna waan arkaa toddobadaa sabuuloo khudrin doogdoogahoo cagaaran ayaan arkaa kuwaas iyo waukhara kuwo kale oo yaabisaatin waukhara yani wa sabca sumbulaatin ukhara weeyaan toddoba sabuul oo kale oo yaabisaatin kuwo qalqallalan ahna waan arkaayoo ru'yadii baan ku arkaa oo markaas yani hadda wuxuu leey waukhara yaabisaatin wuxuu iskaga gooyey yacni waxaa looga kaaftoomay sheegistooda in la sheego sabca baqaraatin simaanin ya'kuluhunna sabcun cijaafun marka halkan waxaa loo jeedaa yacni wara'aytu sabca sumbulaatin ukhara yaabisaatin yacni yabtalicna sanaabila alkhudra almumtali'a ay liqayaan toddoba sabuul oo maaragta ay liqayaan kuwan qalqalalan ay cunayaan ayaan arkay buu yidhi يا أيها الملو اخيارتي الملأ إن بدنا صومرنا أشراف القوم وسادتهم تذكر مدح بأهاويا مدح ذي أفتوني إي جوابا في رؤياي أنا رؤيا ذي إي جوابا يعني التفسير كذا إي شيء إن كنتم هداتهين تعبرون كوا عبروا فسروا للرؤيا الرؤيا كوا مار تفسير كذا قرنا يأتيهين هذا التفسير تفسير كذا تقانان bal ii warramoo ii sheega hadalkaas ayuu maaragtay ku yidhi weeyaan araada yani maaragtay wuxuu ka dhigay ficil maadi ficil mudaaric uu ka dhigay laakiin waxaa loo jeedaa waa waa ficil maadi ruyada intuusan hadda sheegin ka hor buu soo arkay marka waxaa la leeyahay waxa mudaarica looga cabiray istixdaaran litulka litilka suurati alcajiiba ru'yadan cajiibka ahi ayuu keensanayaa oo wax hadda dhacayoo kale uu ka dhigaya waxaan arkayaa buu yidhi ma uusan odhanin inii ra'aytu waxaan arkay oo ru'yada ku arkay ma uunan odhanini inii araa buu yidhi marka ru'yadaas oo aad u cajabta badan suuradda keensigeeda la keensanayo ayuu sidaa u cabiray weeyaan sidaas ayuu u jeedaa inii qaala almeliku boqorkii wuxuu yidhi inii anigu araa waxaan arkaa yani inii ra'aytu adoo yidhoo kale waxaan arkay waxaan arkay sabca baqaraatin yacni saco oo toddoba ah baan arkay toddoba sacaad baan arkay oo simaanin cayilan oo aad u cayilan wey marka simaan yani maaragtay waxaa la yidhahdaa waa jamcu samiinin wa samiinatin labadaba samiin iyo samiinatin baa simaanin lagu jamciya cayilan baan arkaa kuwaasoo ya'kuluhunna ay cunayaan sabcun cijaafun toddoba weyd ahoo taag daran ay cunayaanoo maaragtay caata ah ay cunayaan marka cijaaf waxaa la yidhahdaa iyadana waa jamcu cajfaa cajfaa baa la yidhaahdaa midkooda taagta daranay alhaziila midda tacbaanka ah la yidhaahdaa oo cagsi samiina weeyaan midda cayilka cagsigiisaa loo jeeda weyd ahoo liito weeyaan وسبع سنبلات وأرى وحن أركا أما ورأيت وحن أركي سبع سنبلات يعني ما رأيت سبول أو تضبائه أو خضر كو عقارا أو دوب أه يعني بان أركي قد انعقد حبها حبد يدنو أي أتكاتي أيان أركي ويا إيه وأخرى يابسات إيه تضبكل أو يابسه لقيو رنجنيو كوي كليتو ما رأيت عنيا بان أركي ويا يا أيها الملو اخيارتي بقركي بحد الكادحي كهندي سيئيو مارك كبراء دولته إيو أمردي بولا الله يا أيها الملو اخيارتي أفتوني إي جوابا في رؤياي الرؤية ذي إي جوابا رؤية آن أركي يعني التعبير كذي التفسير كذي إي والرمويا يعني أخبروني بتفسير هذه الرؤية رؤية آن أركي تفسير كذي إي شيء إن كنتم هديئاتيين تعبرون كو عبروا او فسروا للرؤيا الرؤيا كو عبرها ذاته يعني اصل العباره waxay dhahan cibaarada markeedii hore waxay ahayd waxa la yiraahdaa waa mushtaqatun min ubur an-nahr waliga markaad gudubto ood goyso ayaa laga soo qaatay asal ahaan cibaara marka la yiraahdo taas loo jeeda waxaad oranaysaa abartu an-nahr baadhi wabigiina gudbay markaad xeebtiisa gaarto oo jiinka tagto ka baxdo wabiga ayaa la oranayaa weeyaan marka waxay marka yaani cibaarada looga dhigay ta'biir ru'ya loo leeyahay waxay yiraahdaan fa'abir ru'ya yukhbiru bima yaqulu ilayhi amruha ninka ru'yada cabiraya oo tafsiirinayo waxa weeye yaani wuxuu waramaya oo sheegaya ru'yada waxa ay tahay tafsiirkeedii waxa ku dhamaan doonto uu ka hadlaya marka waa yoolkii buu gaaray sida midna qofka markuu wariga dhinacaan ka gudbo dhinaci kale dantuu rabo uu gaaray oo yoolka uu gudbay taas oo kale asal ahaan xagga luqada leeyihiin in kuntum hadaatihiin تعبرون كوا عبروا أو فسروا للرؤيا رؤية التأويل كده التفسير كده كوا قرنا يداتي قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قالوا حير هذه أبغاث أحلام هذه مدا رؤيا آد أركتين أضغاث أحلام يعني قرو كيس الاسكو خلدي الاسكو دحدري ويان بأورنيا وما نحن أمقنا مئهن بعالمين كوا قرنيو بتأويل الأحلام قروا تفسير كيس واحد قفه وكقروا وساوس الشيطان كا أما حديث النفس كا معنى إذا ما نقال نبينا ما قرنين هذا الكاسير هذا marka adghaat waxa la yiraahdaa marka waa yaani waa jamcu dhiqtin dhiqtigana waxa la yiraahdaa xagga luqada waxa la yiraahdaa kullu mukhtalitin min baqlin aw hashishin aw ghayrihima yaani baqlka waxa la yiraahdo oo aad cantoob soo qaadato ama caws aad cantoob ka soo qaadato saa u qabato kaasa dhiqti liira hal cantoob oo sidaas oo kala yaani wax isku qashin iyo maarad waxa la yiraahdo caws iyo isku dhaxdarsan ayaa diqtiga asal ahaan la yiraahdaa weeyaan al ahlamna waxa la yiraahdaa waa jamcu hulum hulumkana waxa la yiraahdaa ar-ru'ya al-kadiba allati la haqiqata laha ru'yada beenta oho wax tafsiir oo haqiiqa ay leedahay aanan jirino qarowga aanu naqaano weey qofku waa qaroway baa leeyahay wuxuu wuxuu sheegana ma yaqaan marka ninkii ru'yadaas ajiib ka arkay oo la yaab kale oo asaga ka ajabisay ayay waxay ku tilmaameen ru'yadiisii dhamay inuu qarow yahay yani xadiiu nafsi uu yahay waswaasu shayaan inuu yahay ayay ku tilmaameen weyaan hadalkaasay sheegeen marka yani adgaahu axlaamin idaafadan midda waxaa wey waa idaafada ay dhahaan waa tan maaragtay bimacnaa min la yidhaahdo weyaan idaafada oo bimacnaa min la yidhahdo adgaaun min axlaamin adoo yidhoo kale w wax la isku khalday wey oo min axlaamin قرويده كميد اول قالوا waxay yiraahdeen abghaatu ahlam hadhihi midani abghaatu ahlam dababyalo yaani ama qarow kiis la isku la isku daray oo la isku khalday weeyaan wax macnaah u leeyahay aanan jirin wama nahnu annaguna maahin bitawil alahlam yaani hulumka waxa la yiraahdo oo qarowga ihi tafsiirkiisa bicaalimiina kuwa garanaya ma aanu wihin ma naqaanada yiraahdeen tafsiirka ma naqaan marka nabi ilaahi yuusuf tafsiirkaas marka uu saaro waxaan ri waa lutfiga ilaahay ka mid tahay shayguna yaani caqsigiisa lagu gartaa waa inay sidaa tahayna وقعها مركع سببتا او ييلتي waxaan ognahay sida mesela quraanka qaabkaas oo kale uu noo sheegay fi suurat al-baqara ku soo marnay malaa'ikta markuu ilaahay kulmiyay oo rabay aadam sharaftiisa inuu ilaahay muujiyo yaani wuxuu yiri malaa'ikta wuxuu faray inay yaani maaragtay ashyaa oo ilaahay tusay magacyahooda inay sheegaan baa la amray ii sheega baa leeyahay magacyadu aadam ilaahay baray malaa'iktii baa loo bandhigay waxaa geedahan iyo waxaa meesha yaalla magacyadooda ii sheega markaasay garan waayeen yacni markaasaa aadam la yidhi u sheeg waa tafdiil soo maa inuu fadli leeyahay la tusinaya wacallama aadama alasmaa'a kullaha uma caradahum cala almalaa'ika faqaala anbi'uunii biasmaa'i haaulaa'i in kuntum saadiqiin qaaluu subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim markaasaa la qaala ya aadamu anbi'uhum biasmaa'ihim markaasuu aadam tiriyey baa la yidhaahdaa fadligiisa ilaahay muujiyey ru'yadaana nabiyulaahi yuusuf ayuu ilaahay fadligiisa ku muujinaya wakadalika waxaa la mida nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha markii la tago fadligiisa buu ilaahay muujinaya inuu yahay maaragtay afdalu lambiyaa'i wa ashrafuhum inuu yahay yani maaragtay kan ugu sharafta badan ugu qiimaha badan inuu yahay ayuu muujin markii maxsharka la iskugu yimaado qiyaamaha oo ummadoo dhan ay dhib fara badan ay la kulmaan ayay aadam u tegayaan waa ka cudur daaranaya waxay u tegayaan maaragtay nuuxay u tegayaan waa ka cudur daaranaya nabiyullaahi ibraahiimay u tegayaan waa ka cudur daaranaya nabiyullaahi muuse u imaanaya waa ka cudur daaranaya nabiyullaahi ciise u imaanaya waa ka cudur daaranaya marka dambe ayay nabiyullaahi maxamed u tegayaan markaasuu nabigeena markaa odhanaya ana laha ana laha markaasuu maaragtay sujuud la dhici waa maaragtay midda allah uu ku tilmaamay shafaacatu alcudma yani maaragtay allah qur-aanka ku tilmaamay almaqaam almahmuud uu ku tilmaamay weeyaan maqaamkaasaa ilaahay usoo saari doonaa keligii markaasuu ilaahay markuu u sujuudo oo rabbi baryo markaa kabacdi baa laga shafaaco aqbalaya markaasaa dadkii sidaa loo kala dareerinaya marka ilaahay markuu rabo qofka allah fadligiisa inuu muujiyo wuxuu muujinaya saw doono u muujiya markay ummaddu ka caajisto ayaa isaga la siiyaa marka ru'yada markay nimankan ku tilmaameen adqaatu axlaamin ayuu ilaahay nabiyulaahi maaragtay yuusuf ayuu ku karaameynaya wey wa qaala wuxuu yidhi alladii kii najaa badbaaday oo minhumaa labada wiil ka mid ahaa waddakara waalxaalu iddakara ou xusuustay bacda ummatin muddo dabadeed oo xusuustay waqti dabadeed uu xusuustay ayuu wuxuu yidhi ana unabiukum ana aniga ayaa unabiukum idiin warrami bita'wiilihi ru'yadaan tafsiirkeeda anaa idiin sheegaye fa arsiluunii aniga idira aniga idira buu yidhi anaa idiin warramaye marka horaan u soo marnay lafdiga umma la yidhaahdo fii suurati huud ayaan ku soo marnay macnihiisa macnaheeda horaan ku soo marnay in loo jeedo macaani fara badan ay yeelato halkan marka waxa weeye yani umma waa bimacnaa azaman ayaa loo jeeda yani maaragtay waqti baa loo jeeda alwaqtu walxiinu walzaman ayaa la yidhaahdaa weeyaan sida walain akharna canhum alcadaaba ilaa ummatin macduuda layaquulunna maa yaxbisu ayadda markaan soo marayna ayaanu soo sharaxnay weeyaan marka ninkaas ayaa wuxuu yidhi anaa idiin warramaye idira khitaabka marka ana unabiukum waxay leeyihiin culammadu wuxuu la hadlay waa boqorka maadaama ninkii boqorka ahaa nin weyn uu yahay iyuu bilafdi tacdiim kula hadlaya cidduu leeyahay idir oo uu jamcinaayo waxa waye waa weynayn oo weynaynayo way yidhaahdaan waxay kaloo yidhaahdaan maya asaga iyo dadkii la jooga malay iyo oo tafsiirka garan weeyey dhammaantood odayaashii la joogay ayuu hadalka sidaa ku leeyay saasaa loo jamcinaya wa qaala wuxuu yidhi alladii ninkii wiilkii najaa badbaaday minhumaa labadii wiil ka mid ahaa oo xabsiga nabiylahi yuusuf kula jiro fariinta uu soo fartay wadakara bacda ummatin walxaalu iddakara bacda ummatin muddo dabadeed uu xusuustay yani waqti kabacdi buu xusuustay weeyaan ila shaydaanba inuu halmaamsiiyaan soo sheegnay muddo kadib buu marka xusuustay wuxuu yidhi ana unabiukum anaa idiin warrami bita'wiilihi tafsiirka ru'yada anaa idiin warramiye fa arsiluunii aniga idira marka waa la diray yuusufuu u tegey yuusuf markuu u tegey buu marka su-aashii weydiiyey taa unbaa laga soo qabanaya marka yuusufu ayuha asidiiqu أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يعني عبارة سنة أحيد أي أغشر حيوية يوسف يا يوسف ننكي وحابه يلا دري oo saaqiga ahaaye maliga u shaqeynay khaadimka u ahaa ayaa hadalka oranay يوسف يا يوسف يوسف أيها الصديق رنبضانيهيو كي رنت بدنايو أفتنا نو جواب أو نوغ جواب تفسير كيد النسيح في سبع بقرات يعني تضرب ساعات أو سمان عيلا عيلا أو يأكلهن أي عنيان سبع تضرب أو عجاف عاتأه ويد أي عنيان بل جواب كيد النسيح إيه وسبع سنبلات وفي سبع سنبلات تضرب السبول أو خضر cagaaran oo maartay doogdoog ahoo xabadoodii bislaatay iyo wa ukhara kuwa kale sanaabil yani maartay ee sabuulo kale oo yaabisaatin qalqalalano ayagana sabuulada kale liqayo jawaabtoodii nasiib lacallii waxaan mudanahay arjicu inaan laabto ila naasi dadkii isoo diray boqorkii iyo mala'iisii inaan u noqdo kolkaa lacallahum ayaguna waxay mudan yihiin yaclamuuna tafsiirka aad isiisa markaan kula noqdo inay ogaadaan ayay mudan yihiin yacni tafsiirka ru'yadan ay leedahay inay ogaadaan oo markaas yacni waxay keensanaysa ay ku dhaqmaan ama inay ogaadaan fadligaada inay ogaadaan mansiladaada iyo darajada aad leedahay yacni fannigan oo tacbiiru ru'ya aad ku leedahay inay ogaadaan darteed ayaan maaragtay yacni maaragtay saas darteed buu leeyahay ayaan mudanahay weeyaan marka asidiiq buu ka cabiray idiiq sidiiq waxaa la yidhahdaa waa kaiiru sidqi wey qofka aad runtiisu ay badan tahay ayaa sidiiq wasanka faciil la yidhaahdo min amilati mubaalaqa ka mid ah ayaa loo isticmaala qofka aad u runta badanoo beenba aan sheegaynin marka muxuu sidiiq ugu tilmaamay waxay mufasiriintu leeyihiin inuu wuxuu sheegaya ay run tahay ayuu ogaadayo ru'yadii ou asagoo xabsiga ku jira asaga iyo saaxibkii ay arkeen siday ahayd inay u dhacday buu arkay asna uu boqorkii ku noqday shaqadiisii uu ku laabtay ni saaxibkiisna la dilay oo sidii uu yuusuf u sheegay weliba aan la asturin oo aan yani maaragtay maxaa la yidhaahdaa qabri aan la gelinin ee shaxaaddii iyo shimbirta ay cuntay buu arkay marka sidiibuu marka maadaama runtii ay muuqatay ayuu hadalka sidaa u odhanaya weya yuusufu yaa yuusufu yuusufow يوسف أيها الصديق كرنبذنه يو أفتنا نو جواب في سبع بقرات سمان تضب السع عيلا أو يأكلهن أي عنيان سبع عجاف تضب السعاد ويد أي عنيان إيه وسبع سنبلات وفي سبع سنبلات تضب السبول أو خضر دوق دوق أهو عقارا وأخرى سبولك له oo yaabisaatin maaragtay qallalan toddobadaas cagaaran cunayo yacni maaragtay nooga warran weeyaan bal taa ii sheeg lacallii waxaan mudanahay arjicu ila annaasi dadka inaan u noqdo oon tafsiirka aad isiisay iyo ta'wiilkaada inaan ula laabta baan mudanahay oo aan boqorka xaggiisa tago lacallahum ayaga markaan tafsiirka u sheegana waxay mudan yihiin yaclamuuna inay gartaan mansiladaada iyo darajadaada oo marka adiga maaragtay xabsiga ay ka soo daayaan ayaan maaragtay yani aad arinta ay mudan yihiin buu oranaya weya nabiyullaahi yuusuf markii loo bandhigay ninkii jawaabtii si sahlan buu u siiyey yacni wuxuu shuruud ku xiray ma jirin sidaas baana la rabaayo qofka markii cilmi lagu weydiisto iyo khayr waxaa taqaano inaad si sahlan oo raqiisa aad dadka ku siisa baa la rabaa oodan ku dhibin maarata wixii adiga aad dadka ku dhaanto nabiyullaahi yuusuf marka wuu u fasiray riyadii marka wuxuu ku fasiray wuxuu ku sheegay toddobada sacaad ee buurbuuran iyo toddobada sabuul ee cagaaran oo dooga ahoo bisil wuxuu ku fasiray toddoba sano oo isdaba joog ah oo barwaaqo ay helayaan oo u soo hormarayso toddobada sacaad ee caatada ihi iyo toddobada sabuul ee qallalan toddoba sano oo abaara oo toddobadaa barwaaqada ka dambayso ayadana daa'im oo isdaba joogto inay tahay buu ku sheegay markuu taa fasiray oo u sheegay ayuu taladiisana raacinaya wuxuu leeyahay toddobada sano ee barwaaqada ah oo idiin imaan doontaa toddobadaa sanad walba wixii aad beerataan oo dhulka idinkaga soo baxaa shay walba sabuulkiisii asagoo ku jiro bakaar gashta oo maaragtay dhulkii khasinada geliya yacni ilaashada ilaa in yar ood cuntaan mooye wax yar ka cuna inta kale xareeya ha la ilaaliyo toddobadaa sano ee abaarta ihi si aad ugu moodaan toddobadan sano wixii aad beerateen aad ugu moodaan ood maaragtay aad quud uga dhigataan leanna toddobadaa sano abaarta ihi mir ay dhulka ku abuurtaan oo u soo baxaysa lama arko wax u soo baxaya ma laha mir u go'aysa ma jirto waxay helayaan lama arko sidaa darteed inay toddobadan sano ay dhigtaan si toddobadaa sanoo dambe ay ugu moodaan markii toddobadaas dambo abaartaa hi dhammaato sanad kala imaan doona buu leeyahay waa waxayna ayagu weydiisan ayuu ugu sii daraya oo dadka la roobayn doono yacni maaragta waxay miiran jireen ay miiranayaan ayay la kulmi doonaan wy marka taladaasuu siiyey wey qaala nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi tasracuuna waad abuuranaysaan sabca siniina toddoba sano ayaa da'ban yani si isdabajoog ah ayaad maaragtay u abuuranaysaa toddoba sano barwaaqo ah ayaad abuuran doontaa famaa xasadtum wixii aad goosataan ood beerihiinna ka goosataan iyo sarcigii oo miro ahi fadaruuhu uga taga haygaasi shayga aad goosateen fii sumbulihi sabuulkiisa isagoo ku yaallo dhexdiisa uga taga yani sabuulka laftiisa ha ka fiiqinina yaan laga fiiqin sabuulka isagoo ku yaalla uga taga buu leeyahay ilaa qaliilan in yar mooye oo mimaa kii ka mid a ta'kuluuna aad cunaysaan wax yar ood cuntaan yacni maaragtay saasoo kale yacni maaragtay ee waxa weeyaan intaas mooye inta kaleeto sabuulkeeda iyadoo ku jirtaahi dhigta oo maaragtay yacni kaydsada weeyaan uma markaa ka bacdi ya'tii waxaa imaanayo min bacdi dalika sanadaha barwaaqada ahee toddobado isdabajooga dabadeed gadaasheeda sabcun toddoba sano ayaa imaanaya toddobadaasoo shidaadun kuwa ad adag oo dadka ku adag yacni abaar aha loo jeeda abaar ah ayaa imaanaya toddobadaasoo yakulna cunayo min ya'kulna cunayo maa qadamtum wixii aad hormariseen lahunna ayaga aad u hormariseen cunayo wixii aad u hormariseen ayay cunayaan yaakulna maa qadamtum lahunna yani waxa u hormariseen wuxuu u jeeda wixii aad u kaydiseen ayay cunayaan weeyaan ilaa qaliilan in yar mooye oo mimaa kii ka mid a tuxsinuuna aad xabisteenoo aad abuurkii iyo inaad beeraha ku abuurataan in yaro ugu talagasheen mooye inta kale yani waxa weeye sanadahaas abaartaa cunayo eber ka dhigayo weyaan uma intaa dabadeed ya'tii waxaa imaanayo min bacdi daalika toddobadaa sanoo abaartaa gadaasheeda waxaa ka dabamari doono caamun sanad baa ka dabamari doono sanadkaasoo yuqaatu nnaasu dadka loo roobayn doono fiihi sanadka dhexdiisa wayacsiruuna ay miiran doonaan khamradoodii iyo zaydkoodii iyo maxaa l zaytuunkoodii iyo sisintoodii waxay doonaan fiihi sanadka dhexdiisa ay miiran doonaan sanadkaas ayaa oo barwaaqada ah ayaa toddobadan sano ka dambayn doona wey marka tafsiirkaas ayuu nabiyullaahi yani yuusuf ayuu saaray arrinkan oo qaala tasracuuna sabca siniina uu leeyahay waa bimacna alkhabara loo sheegay laakiin culammadu waxay leeyihiin waa bimacna alamri bay qabtaan amar uu amraya tasracuuna sabca siniinada wuxuu u jeeda isracuu sabca siniina toddobadaa barwaaqada yaynan idin dhaafine wax abuurta waxa la abuurto amar wey saasuu siinaya toddobadaa sano sanad walba kulligii waa inaad wax abuurataan saasuu kale buu leeyahy markaad abuurtaanna wuxuu yidhi fadaruuhu fii sumbulihi yani famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbuli sanad kasta markaad goosataan wixii aad goosataan miraha uga taga iyada oo sabuulkii ay ku yaalaan laanna waxay leeyihiin culummadu yani in miraha oo sabuulka ku yaallaa looga tagaahi waxa weeye liyakuuna abqaa lahu waabcad can israaci lfasaadi in sabuulka miraha laga fujiyo oo laga saaraa laga bixiyo iyo in loo daayo oo sidaa lagu kaydiyaa waxa fasaadkeedu ou baaqi ou fasaadkiisa ou degdeg badan yahay markii midhaha laga daadiyo oo laga saaro weyaan laakiin markuu sabuulka ku jiraa waa baaqi wey bal waxay leeyihiin yani maaragtay culammadan hadda cilmulxadiidkan hadda ay ku sheegaan allah nabiyulaahi moxamed oo waagaa joogoon beer waxba ka aqooninoo dhulka aad aragteen oo qaxdaa maaragtay maka ah joogay wada dhagax ah ku noolaa ayuu rabbi maaragtay qur-aankan ku soo dejiyey yani waxaa garanaysa qur-aanka inuu kalaamullahi yahay waagaas ayay hadda cilmulxadiidka waxay leeyihiin yani waxaa la ogaaday sabuulka markii la gooyo haddii midhaha laga saaro iyo haddii loo daayo in uu nafcigooda xataa hidihii ku jiray cunnada nafcigii waxtarkii ku jiray xataa inuu u baaqi noqonayo sabuulka markii loo daayo inuu baaqi noqonayo baa la ogaaday bay leeyihin yani saasay ohanayaan sabuulka markaasuu nafci badan yahay fasaadka iyo iyo halaabiduna yani maaragtay waxa wuxuu halaabi ogyaha markii midhaha laga saaro laakiin haddaan laga saarana sabuulka uu ku dhegan yahay ma fasaado dhaqso uma halaabo saasay leeyihiin weyan marka sidaasuu u jeedaa nabiyulaahi yuusuf amarkaasuu siina waa tawjiihaad wey qaala wuxuu yidhi tasracuuna waad abuuranaysaan bimacnaa isracuu abuurta weeyaan sabca siniina toddoba sano ayaad abuuranaysaan da'ban ay mutawaaliyatan mutataabica mid israacraacsan ayadoo ah marka dabantaan inaan masdar ka dhigno in maaragta la sifeeyo toddobadaa sanoo daban la yidhaahdo ay daa'ibatin isdaba taaganoo isdaba joogto mutataabic israacraacsan ayaad abuuranaysaan famaa xasadtum wixii aad goosataan oo min tilka zuruuci midhahaas ka mida beertaas aad goosateen fadaruuhu uga taga shaygaasi fii sumbulihi mirihiisa dhexdiisa uga taga si aysan dhaqso idinkaga halaabin oosan idinkaga fasaadin miraha dhexdeeda isagoo ku jira uga taga weyaan ilaa qaliilan in yar mooye oo mimaa ta'kuluun waxaad cunaysaan waxaad cunaysaan yani waxyar waad waad ka baxsan kartaan mirihii sabuulka waad ka saari kartaan weyaan intaad cunaysaan macnaheedu waxa weeye inta badan kaydsada wax yarna ka cuna toddobadaa sano wixii aad beerataan si toddobada sanoo dambe soo socota aad ugu moodaan uma ya'tii waxaa imaani min bacdi daalika markaa dabadeed toddobadaa sano oo abaarta ihi gadaasheeda waxaa imaanaya sabcun toddobo yani waxaa loo jeedaa sabca siniina toddoba sano ayaa imaani oo shidaadun kuwa culculus ahoo adag weeye yani waxaa loo jeedaa yascubu amruha cala annaasi waa abaar wey sabca mujdibaat baa loo jeedaa toddoba sano oo abaara ayaa imaan doonto oo aad u dhib badan weeyaan dadkana ku adkaan doonto toddobadaasoo ya'kulna cunayo maa qaddamtum lahunna wixii idinka aad u hormariseen ood u kaydiseen ayay cunayaan hadda fiiri toddobadii sanoo abaarta ahayd baa waxaa laga dhigay inay wixii waxay abuurteen inay cunayaan laga dhigay macnaheedu ma aha saas wax wax cunaya waa dadka wey dadkaa cunaya laakiin toddobada sano dhexdeeda ayay cunayaan waxay toddobadii horeoo barwaaqada kaydsadeen bay toddobada sanoo soo socotaa ayay cunayaan marka in abaartii lafteedii inay cuntabaa laga dhigay waa usluub carabi iyo fasiixa weeyaan oo la yaqaano wey carabtu waxay tidhahdaa maalan yani hadda waxaa loo jeedaa yani waa baabka ay dhahaan qofku markuu soom badan yahay oo aad uu soomo oo qofku maalin walbaba sooman yahay ama habeenkii oo dhan uu cibaadaysto tahajud iyo maarata uu ku jiro salaatuleil uu u taagan yahay baa waxaa la yidhahdaa fulaanun yani nahaaruhu saa'imun maalintiisaa sooman maalin miyaa sooman maalin ma soomto laakiin waxaa soomay fulaana maalinka dhexdiisa soomay ama waxaa leeyahay leyluhu qaa'imun habeenkiisi mid taagan wey habeenkuma taagna isagaa dhex taagan wey marka yani waxa waa isnaadu lakli ila siniin waxa min baabi nahaaruhu saa'imay dhahan qaabkaasoo kale wey maahana yani abaartu wax ma cunine dadkeedaa cunaya idinkaa cunaysaan baa loo jeedaa weyaan yakulna toddobadaa sanoo ya'kulna cunayo maa qadamtum lahunna wixii aad hormariseen إلا قليلا إن يرمويه أو ما- مما كي كمدا تحصنون آد حبستين أو إلى لسان وكيدستين محا أكيدستين يعني وحد أكيدستين لأجل البذر والزراعة إناد أبور كدقتان حقا يرو أبورا أو سندك برواقضة آد أبورتان أمبا إذين هري انت كلت واحد عنتين iyo noqonaya maaragtay ay waxaad waxaad cunteen bay noqonayaan weeyaan thumma yati waxa imaani inta min bacdi dalika todobada sano abaarta dabadeed waxa imaan doono aamun sanad ba imaani fihi dhaxdiisa yuqaatu naas dadka lor lor roobeynayo roob ilaahay oo siinayo yaani al-ghaws waxa la yiraahdaa al-matar balojida yaani fihi takthuru al-amtar roobki ayaa badanaya baa loo jeeda waa bishaaro oo nabi ilaahi yuusuf oo dadka siinayo weeyaan bishaaro ugu bishaareynayo weeyaan waa la roobayni macnahaas culimada way ku fasiraan waxa kale la yiraahdaa halkan yugaatuda min al-ighatha in laga keeno يعني ثم يأتي من بعد ذلك تضبضى سنة وأبارتها قداشة وحا إيمان دونه عام سنة وفيه دحديسة يغاث الناس وضدك اللو قرقاري دونه oo maaragtay la badbaadin doono yaani maaragtay yaani wax dhibaatada ay ku sugan yihiin laga badbaadin doonana waa la yiraahdaa maxaa yeelay waxa la yiraahdaa tiraadid waxa laga soo qaatay leeyihiin min istaghathtu fulanan faaghathani hebel baan gargaar weydiisto waa ii gargaaro waa ii koriyey dhibaatadii ay haysatay dhibaatadii ay haysatay iga qaaday weeyaan wafiihi marka labada macnaba laba macno wanaagsan kii aad ku fasirtaba in qaadka laftiisa iyo badbaadintu waa barwaaqayn ilaahay uu siiyo ama cadli ay helaan weeyaan wafiihi sanadkaas dhexdiisa ayay yacsiruuna ay miiranayaan alashyaa allatii tucsar wax alla wixii la maroojiyo oo la miiro ayay maalintaas miiran doonaan sida khamrada oo kaleeto ayay cinabkii ka miiran doonaan sida zaytuunka oo kale ayay saliidan zaytuunka la yidhahdo inta zaytuunka u baxo ayay miiran doonaan sida sisinta oo kale ayay duhnigii iyo waxay iidaanka ka dhigan lahaayeen saliid iyo wax lamida ay ka samaysanayaan weeyaan marka waa sanad yaani maaragtay barwaaqo badan ay la kulmayaan abdullah ibn abbas oo kale wuxuu leeyahay fiihi yahlubuun maalinkaas xoolahood inta u cayilaan ay lisayaano yaani maaragtay xoolahi caanahoodii bay helayaan weeyaan taas oo kale ku fasiray macnaha waxa loo jeedaa yaani sanadkaas waxa weeye takthuru yakthuru fiihi alkhayr wan na'im ni'mada iyo khayrka dhexdiisa ku badanayo weeyaan وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ninkii marka hadalka xadafa iskaga jiro waxba ka go'an jawaabtii markuu tafsiirkii siiyey oo ru'yada u fasiray Yuusuf ayuu wuxuu ula noqday boqorkii boqorkii markuu ula tagay ru'yadiina oo sida ay ahayd ugu sheegay tafsiirkii uu Yuusuf bixiyo u arkay way cajibisay tafsiirkii weeyaan sababtaas buu marka wuxuu ku yiri ninkaas hal iigu yeero xabsiga laga soo saaro hal ii keeno waqala al-maliku boqorki ayaa wuxuu yiri wa maliku misra ituni ila imado ii keena bihi yusuf ii keena ninka tafsiirkan ru'yadan sameeyo xabsiga ku jira ka soo saaro ii keena ninki waa baxay waa la diray ama ciidankiisa ha noqdo ama ninki ha noqdo dad dad buu dirsaday yusuf marka loo tagay يوسف مركز صبر كيسة أي مارك تسميس آيدا قيبتي ذا الدم فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليه نبي الله يوسف مركي نمنك أتغين وصابح بقر كاكوية يري حفظك حلقاء سارة ليري هريك ما أجيب هريك من راعي سؤاله مركو ويدي فلما جاءه يوسف مركو أيمد الرسول كي لا soo diray oo boqorka xaqiisa laga soo diray inuu Yusuf xabsiga ka saaray ayuu qaala Yusuf wuxuu yiri irji' naqamiyahu aniga liisoo ka diray ila rabbika malikaadi boqorkaadi sayidkaadi u laabo fas'alhu waxad weydiisa ila sababkii lagu xiro waxay ahayd inuu Yusuf mutaham yahay rabin laga dhigo inuu asaga zinada gabadha ka raadsay ayay rabeen inay ka dhigaan sidaas loo soo xiray marka inuu isbari yeelabo rabaa fas'alhu weydii boqorki waxaad weydiisaa ma baalu niswati haweenka xaalkoodu muxuu yahay haweenkii xaalkoodu muxuu yahay allaati haweenkii qattacna sarsaray aydiyahunna farahoodu sarsaray markaan aniga la joogay intay arkeen farahooda sarsanayay shanigoodi iyo xaalkoodu muxuu ahaa balkaa weydii wey ina rabbii aniga rabbigayga caliimun allihii og wey bikaydihinna hagartooda iyo makriga ila rabaan rabbi waa ogi wuu ka warqabaaye bal boqorkii ha la weydiiyo allah wuu ka warqabaa ee bal boqorka ha weydiiye arintan taa bal maaragtay yani haweenka ha su-aalo buy marka nabiyulaahi yuusuf يعني waxay tusini deganaantiisa iyo sabirkiisa bay tusinaysaa weeyaan walidalika ay hadith imam ahmad fi musnadih uu ku warinayo wakadalika imam al-bukhari imam muslim fi sahihayhi ma ku warinayaan an abi hurayra radhiyallahu anhu wuxuu leeyahay abu hurayra qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam nabigeena wuxuu yiri walaw labithtu fi sijni ma labitha yusuf la ajabtu ad-da'iya yani sabirka yuusuf uu ka sheekaynay inuu waa iga sabir badnaa buu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii yuusuf inta uu xabsiga ku nagaaday aniga aan xabsi ku jiri lahaa toddoba sano ninkii ii yimaado ka soo baxay yidhahdo waaba ajiibi lahaa yidhi waa raaci lahaa laakiin yuusuf ma yeelin buu yidhi maaragtay yani nin aad u sabir badan buu ahaa weeyaan aad u dulqaad badan marka mas'aladan uu su'aalay uu leeyahay yani sha'niga dumarkaa sababta lagu soo xiray waliba uu iska caam yeelay dhahaan sababta imraatul aziiz way haweenta doontay faaxishada ka raadisay mu'amarada iyo makriga naagaha inay gacantooda jarjaraan ayadaa samaysay marka waxay leeyihiin wuxuu magaceeda u tasriixin waaye u sheegi waaye yani adaban waxtiraaman lilcaziizi ninka gurigiisa uu kusoo koray oo casiizu misra ah oo maaragtay uu joogay inuu maaragtay aadaab ahaan iyo ixtiraam xurmaynayo darteed buu naagtiisa magaceeda u sheegi waaye ma uunan sheegin ma uusan oranin naagtii aniga zinada iga raadisay sababteedna la ii soo xiray ha weydiiye ma uusan oranin laakiin haweenkiiba u caam yeelay hadalkaas saasay leeyihin marka waa aadaab wanaagsan wey aadaab aad iyo aad u fiican weeyaan وقال الملك بقرك وحويري ائتوني به نك تفسير كالرؤيا دا سميه او يوسف اي كان فلما جاءه مركو يمن يوسف الرسول نك لا سو ديري بقرك حقيسا لا سو ديري قال وحو يري يوسف ارجع لابنيه رسولك الى ربك نك كسو ديري سيدكادي اها انقو فاساله واحد ويديسا ما بال النسوه حوينك حالكودي يا شانغودي محو اها اللاتي هوينكي قطعنا غوغويي اما سرسري qadciga macnihiisa waa inuusan ahayn fartoo la gooyo hore u soo marnay aydiyahunna gacmahooda sarsaray kuwaas xaalkooda bal weydii buu yidhi inna rabbii aniga macbuudkayga oo allah ah caliimun allihii og wey bikaydihim ay bisaniicihim xumidaan ay sameeyeen iyo mu'aamarada allah waa ogyahe bal ayagana boqorkii ha su'aala arrintaas weeye boqorkii marka dumarkiibuu iskugu yeeray waana la hadlay qaala markaasu wuxuu ku yidhi ما خطبكن هوانكي وسو كلميه اي كمي تاي امراه العزيز اي كجرتو ما خطبكن يعني شانك اني حالك انه محو يحي اذ وقتي راوتن ادونتين يوسف يوسف ادونتين عن نفسي نفسي ساعد كدونتين مرادك ادمت اد لحيدين maxay ahayd markaad yuusuf naftiisa ka doonaysay hadalkaas u jeedi ayada lafteeda hadalkan usluub oo degan oo adaab iyo xushmo iyo ixtiraam uu ku jiro iyo ceebtoona maaragtay la faaqfaaqidin ayuu boqorka laftiisa ku hadlay haweenkan ma aynan doonin yuusuf naftiisa kama aynan doonin hal haweenaa doontay sidaa darteed buu marka u camimay kulligood oo leeyahay si ceebteeda haweentan keligeed uu qariyo ayuu dadkii oo dhan la khitaabay wixii meesha joogay maa khatbukunna شأنجن محويه لأن الخطب وحال هذا يعني الشأن العظيم بالي هذا شأنجا أو آد يأدوينه إلا الشيغو أو قفكي سميل قل خطابه أستاهله متيستي أيالي هذا ويا ما خطبكن شأنجيني مرادكيني حالكين وامحي إذ وقت راوتن آدونتين يوسف يوسف آدونتين عن نفسي نفتي سأتك دونتين وزناء أتكراديسين محوها أرنكينو iyo xaalkiinu muxuu ahaa qaar culimmada ka mid waxay leeyihiin khitaabka laftiisa haddii sidaa la yidhaahdo way noqon kartaayo haweenkii maadaama ay amreen markay haweenka kulmisay inuu ateeco yuusuf yacni sayidadiisa waxa ay wadatay iyo muraadkeeda inuu u yeelo waa lagula khitaabi karaa bay leeyihin maaragtay ee ayada keligeed ma ah qulna haweenkii way jawaabeen قلنا وحي رهدين حاشا لله أي تنزيها لله الله با نسخان ودن بكهف نادي أما معاذ الله إلهي با مارتي مغنقل كيسي وعن تاسو كله حاشا لله تنزيها لله نسخان ودن إلهي لقهفه يعني أيا مارت ربي بأسقناتي ما علمنا مؤغن عليه يوسف من سوء وحمئة كما أغن بيليه يعني شيء سيء أهرحن حالكيس أو أساق الله نسبيه لا من قليل ولا كثير مد يري مد وين منكم أؤذن بين وحبدا يوحير منكم أؤذن وين هذا الكاسي حوانكي وذكرين يعني وحي قران يوسف إنه بريهي من حمان دوني لقدته مبا إنه سنهين لأن السوء حل هذا الخيانة والميل إلى الزنا بعد الوجيرة وخيانة وقفك وخيانة ليماذا maxaa yeele gurigii uu ku soo koray uu ku weynaaday uu ku barbaaray naagtii joogtay hadduu ninkeedii inuu u dabamaro uu damco waa khiyaano wey marka khiyaano kuma ogin bay leeyihin iyo zino loo leexday midna kuma aanan ogin bay leeyihin maa calimna calayhi min suu markay haweenkii intaa qireen baa haweentii talabtay imra'atu alcasiiz ayaa hadlayso qaalat imra'atu alcasiizi ninkii casiizu misra ahaa oo wasiir ka ahaa haweenaydiisii xaaskii uu qabay baa waxay tidhi al'aana haddadan la joogo ayuu xasxasa alxaqu xaqi ou daahiray ou muuqday yacni ay dahara watabayana alxaqu xaqii baa muuqday oo bannaanka yimid wey ana aniga raawadtuhu doonay yuusuf anaa doonay can nafsihi naftiisa anaa ka doonay asagoo ima doonine anaa naftiisa ka doonay wainahu yuusufna la min asaadiqiina kuwa runta sheegay ayuu ka mid ahaa markii uu yidhi hiya raawadatnii can nafsi iyadaa naftayda iga doontay markuu yidhi run buu ku sheegay bay leedahay dalika liyaclama anii lam akunhu bilgaybi weli hadalka haweenaydii baa wadato dalika ictiraafkaas iyo qirashadaas inaan aniga doonista lahaaye yuusuf uusan lahayn ayaan facaltu sameeyey weeyaan maxaan u sameeyey liyaclama inuu ogaado ninkaygii ay zawjii waay yacni casiiskii baa loo jeeda liyaclama inuu ogaado ninkii aniga iqabay iyay leedahay annii aniga lam aqunhu ninkayga inaanan khiyaanin bilgaybi asaga oo ah maqnaan ku sugan yacni inaanan khiyaanin inuu ogaado yacni fii xaali haybatii ama xaala xaala kownihi haa'iban mid maqan isagoo ah inaanan khiyaanin inuu ogaado taasaan u yeelay bay leedahay marka ninkii ma khiyaanino zino kuma aanan dhicine mujarad waxa weeye alhamu walmaylu ila zina baa la imid walmuraawada doonisaan doonay laakiin wiilkii waa dhowrsanaaday ficil zinahoo sameeyena lama arko wey marka anig laakiin waxaan qirayaa inaan doonay oo wiilkaan raadiye baan qiraya arrintan waxaan u caddaynayaana waxa waye ninkaygii inuu ogaado inaanan faaxisho samaynin inuu ogaado ma rabaa wey iyo wa anna allaha alle laa yahdi inuusan hanuuninin kayda alkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta ah oo khiyaanada la yimaada yacni kaydkooda iyo hagartooda inuusan mid toosiyo oo sadaad iyo yacni maaragta sugo uusan ka dhigin hidaayada waxaa loo jeedaa waa altathbiitu walsadaadu waalrida inuu rabbi ka raadi noqdo ilahay kama raadi noqonayo qof khaa'ina khiyaanadiisa ilaahay raadi kama noqonayo hagarta uu doonayo ma toosinayo mana sawaabinayo mana u fulayso weeyaan wamaa ubari'u nafsii naftayda ma bariyeelayo yani naftaydana ma bariyeelayo maxaa yeelay ina anafsa naftii laammaaratun mid farid badan weeye bisuu'i xumiday farid badan tahay marka haweenta hadalkaa wadato aniga naftaydana ma bariyeelaayo maxaa yeelay naftu waa alammaara bisuu dadka waxay fartaa xumiday fartaa xumida ugu sheekaysaa sidaas bay amartaa weeyaan saaxibkeeday fartaa ilaa ma raxima rabbi ay ilaa man raxima rabbi qofku rabbigayga u naxariista mooye allah uga naxariista inay naftiisa xumi farta mooye dadka intiisa kale naftooda xumida unbay faraysaa weeyaan ina rabbii aniga rabbigaygu hafuurun allihii dhaafid badan weeye weliba hadda oo qofkii toobo keena u dhaafid badan raxiimun naxariisto weeyaan allah subxaana wa tacaala marka yani hadalkan oo yani maaragtay halkan laga soo bilaabo qaalat imra'at alcaziizi alaana xasxas alxaqu ilaa meesha aan ka soo gaarno waa hadalka haweenta ay wadata weeyaan macnahaas hadda aan ku fasirnay dalika liyaclama anii lam akunhu bilgaybda in ninka loo celiyaa waa macno wanaagsan wey in haweenta inay hadalka wadata laga dhigana wuu jiraa waxaa kaloo loo celiyaa daalika arinkaas qiritaankaasi waxa weeye waan sameeyey facaltu daalika weeyaan liyaclama inuu ogaado yuusuf in yani yaclamadan faacilkeedana yuusuf waa laga dhigi karaa daa zawjkii baan ka dhignay yuusuf waa laga dhigi karaa liyaclama yuusuf inuu ogaado annii lam akhunhu bilghayri inaanan khiyaaninoo been iyo waxaan jirin iftira inaan ka sheego asagoo iga maqan inaanan been ka sheegin darteed ayaan arintaan u qiranaya weya iyo wa anna allaha laa yahdi lkayda alkhaa'iniin marka wamaa ubari'u nafsi naftayda kama bariyeelayo maxaanan ka bariyeelaynin inaan aniga muraawadada lahaa doonista inaan aniga lahaa inaan ku hamiyey inaan albaabada soo xirxirtay inaan ku dadaalay inuu wiilkaan macsida la yimaado nafteyda kama bariyeelayo waa sameeyey bay leedahay intaas oo dhan wey laakiin faaxisha kuma aanan dhicin oo ma aanan samayn wey inna nafsa naftu naftii oo bani aadamka ilaahay ku abuuray la ammaaratun mid farid badan wey bisuu'i xumiday fari badan tahay naftu waxay jeceshahay dunuubta iyo faaxishada iyo zinada iyo wax daran oo dhan way jeceshahay maxaa yeele nufuusta ilaahay saddexuu u qaybiyaa naf waa tanaayo annafsu alammaaratu bisuu baa la yidhaahdaa waa midda saaxibkeeda xumida dadka farta weeyaan nafna waxaa la yidhahdaa nafsu lawaama xumida markuu qofku ku dhaco nafta dagaasho war maxaasaan u samaysay muxuu ficilkan kaaga dhacay kelimadan maxaa u tiri naftaada kula dagaalamaysa qofka iimaanka ku jira wey nafta kale waa midda ilaahay uu ku tilmaamay nafsu mutma'inna nafta xasiloon oo tawxiidkoodii iyo taacadii iyo khayrkii ku xasishay oo jannada ilaahay maaragtay yaa ayatuha nafsu mutma'inna irjici ilaa rabbika raadiyatan mardiya ilaahay uu leeyahay weeyaan marka saddexdaa nafood wey tan marka aniga ila xidhiirtaa waxay leedahay waa tii al-amaaratu bisuu wayaan nafta waxa lagu waxeeyay yaani maartay ilaahay uu ku abuuray wayaan illa man rah illa ma rahima rabbi illa man rahima rabbi rabbigayga waxa uu maartay qofka uu naxariista mooye dadka nafta badankeed xumidaas ay ugu sheekaysaa ayay fartaa oo ugu yeertaa dadka weeyaan marka yaani inna rabbi ghafurur rahim inna rabbi aniga rabbigayga ghafurun alihi daafid badan way rahimun naxariisto ولذلك mufasiriintu marka macaaniga macno kalena way sheegaan oo hadalkan waxay ka dhigaan hadal yuusuf oo wato laakiin macnahaas hadda aan marnay oo ibnu kaiirna uu rajaxayo baan maaragtay ku door ku maaragtay ku ekaysanayna maxaa yeelay ibnu kaiir wuxuu leeyahay wahada alqawlu huwa alashharu waalalyaqu waalansabu bisiyaaqi alqisa yacni maaragtay qisada kalaamkan tafsiirkan aan marnay ayaa midka maaragtay mashhuurka ah kuna habboon oo munaasibka u ah weeyaan in qisadan lagu fasiro markaas uu leeyahay waliba tafsiirkan waxa sheegay waqad hakaahu al-mawardi fi tafsirihi yaani maarta al-imam al-mawardi ayaa tafsiirkiisa arintan ku sheegay wali macnaha ku fasiray buu leeyahay oo asna ka soo guurinay wantadaba li nasrihi al-imam al-allama abu al-abbas ibn taymiyah rahimahullah waxa uu gargaaray buu leeyahay qowlkaas oo maarta mawardi ku tagay tafsiirka hadda aan marnay weeye شيخ الاسلام ابن تيميه اي ارنتاسنا او غرغاري رحمه الله اي او غرغاري بولي علماء لكن قار كلا ليعلم يعني ذلك ليعلم وحي كدغان يوسف marka wuxuu ku radinaya markuu soo wado yaani hadalkaas sida markuu uu maartay oo uga soo sheekeeyo leeyahay macnaha sidaas yiraahdeen saas yiraahdeen ayuu hadawdi qowlka Yusuf in lagu fasiro hadalkan hadal Yusuf laga dhigo ayuu radinaya wuxuu leeyahay wal qawlu al-awwalu wuxuu leeyahay wal qawl al-awwal aqwa wa adhar hadalka hore ayaa xoog badan tafsiirka aan marnay in macnaha hadalka Yusuf inuu wato dalika li ya'lam anni la akhulu bil ghayb wa anna Allah la yahdi kayd al kha'inin wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu' Yusuf wa tabiili malaki waa laga xoog badan yahay siyaaqa aayada ayaana tusinaya buu leeyahay maxaa yeelay waxaana kala muujinayo imra'atul aziza boqorka la joogtay yuusufna xabsiga maaragtay xabsiga ku jira weli kama onan soo bixin saa marka hadalkan uu oran karaa bixadrat almalik si hadalka ugu oran karaa weeyaan hadalkuna taqdiim iyo taakhiir midna ma lahe siyaaqaas haweenta ayaan u daynaynaa weeyaan hada wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad